faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naan raadiyo cadaado jawaar
maalin wanaagsan dadkana dhegaysanayo halkan oo reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad dhegaysan doonteen waxaa ugu dooroon baarista in ka badan laba boqol ruux loogana shakaysan yahay cudurka safmarinka coronafaras oo ka socota magaalada cadaado ee xarun ah baarlamaanka galmudug dhakhaatiirta isbitaalka cadaado oo sheegay inay baadgoobayaan dad laga helay caabuqa coronafaras kuwaas oo ku sugan gudaha magaalada wafdi ka soco dowladda federaalk soomaaliya oo maanta qalab caafimaad ee dawo gaarsiiyey qaybo ka mida gobolka good ee maamulka jubbaland in ka badan saddex iyo labaatan ruux oo cudurka coronavirus maanta u geeriyootay deegaanada iyo degmooyinka maamulka somalilan warar kala duwan oo kasoo baxaya dil askar ka mida ciidanka boliiska ay wiil dhalinyar ay u geysteen mid ka mida degmooyinka gobolka banaadir qaar ka mida siyaasiyiinta soomaalida oo kasoo horjeestay xubnaha gobolka banaadir ku matili doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka waxgaradka gobolka banaadir oo kasoo horjeestay in afar dhibic shan lagu qaybiyo xubnaha gobolka banaadir ku matili doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka dowladda jabuuti oo maanta gurmud gaarsiisay magaalada badweyne si wax lagu qabto dadka uu sameeyey fatahadda webiga shabeelle ee gudaha magaaladaasi ku nool intaasaad maqasheen waxayn qodobada ugu doo korran warka duur ee reediyo cadaado goorudua gurub warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadana dhagaysanayo waa dooris ninaad taadana ku aasiisan tahay kowda bisha lixaad ee juun sannada labaatan labaatan warkan waxaa soo saaray saaxiibka jile jaamac jile anigoo xasana ayaa duurkan idiin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan baarista in ka badan laba boqol ruux loogana shakaysan yahay in hayo cudurka safmareenka coronavirus ayaa ka socota magaalada xarunta ah baarlamaanka galmudug ee cadaado dhinaca kale dhakhaatiirta isbitaalka guud ee magaalada cadaadood ayaa sheegay inay baadgoobyaan dad laga helay caabuqa coronavirus kuwaas oo ku sugan magaalada cadaado oo baarlamaanka galmudug xarun ah waxaa magaalada xarunta oo baarlamaanka galmudug ka socdaa qaadista dhiicaano dadka laga baaraya cudurka covid sagaaleton waxaana ilaa hadda laga qaaday dhiicanadaas in ku dhow boqol ruux sida ay xaqiijiyeen maamulka isbitaalka guud ee magaalada cadaado ee gobolka galgaduud maamulka isbitaalka guud ee cadaado oo qadka telefoonka igu horran waxay sheegaan in isbedela waqti koobna ay haysteen qaadista dhiicanadan oo ay ku ekaa afarta subaxnimo ee maanta ayna qaadi doonaan qaadista dhicaana ilaa maalinta beriya oo talada islamarkaasna ay soo gabagabay doonaan waxaa kaloo ay sheegeen in qorshahooda koowaad uu yahay inay ugu yaraan laba boqol ruux ay ka qaadaan dhicaanadan si loo baaro cudurka covid sagaal toban oo la sheegay inuu kusii bahaya gudaha magaalada cadaado doctor cabdisaaq cabdulaahi qaari oo agaasimaha guud isbitaalka cadaado oo qadka telefoonka igu warramay waxauu sheegay in ay tahay halis islamarkaasna hadda ay wadaan sida arrintaas looga hortegi lahaa waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan dad qaab xanuunka islamarkaasna ku jira gudaha magaalada kana jawaabi doona wicitaano ama raadin ay ku sameeyeen islamarkaasna si u keenaan isbitaalka guud ee cadaado agaasimaha sidoo kale waxauu sheegay in hadda xaalad caafimaad laba qof ay taallo kuwaas oo xaaladda deg deg ay tahay islamarkaasna ay ku jiraan xaalad emergency ah lana daaweyn doono agaasimuhu sidoo kale waxauu sheegay inay hayaan goob loogu talagalay in lagu karantilo dadka qaba cudurkaasi islamarkaasna ay tahay meel ay u dhammaystir yihiin qalabka caafimaad ayna noqon doonin meel dadka lagu dayaco ama lagu dhibaateeyo waa masanta walaale saalgooda cadaado hadda waxaa u jirta laba bukaan oo qaybka a c u ku jirta oo masaakiina ku xiran yahaan xaaladahoodu aada u fiican yahaan labadaba neeftoodu ayaa aada u yartan loo keenay haddana sida guud dhakhaatiirta gacanta ku hayda aada xaalada u ladan yahaan sidoo kale saalka waxaa ka socda maantay iyo ilaa beri waxaa ka socdoon insha allah baaritaanadii lagu samayn doono dadkii inta badan ama cudurka wayriga laga helay ama hadda aan washakisana cudurka u shakisanahay si mar labaad aan insha allahu xabar ugu dhiibno baaritaanada si loo ogaado dadka inta kajareeday sidoo kale dadkii lasoo sheegay oo afarti dabada ahaa intii badnayd saalka waa yimaadeen dhakhaatiirta u yimaadeen kala bixinaa la siiyey xaasilka u noolaa lahaayeenoo isku isolation isku sameyn lahaayeen ay aysa dadka usoo dhexgeli lahayn inay masaajada iyo howlahaas ay ka dheeraadeen guriga isku tukadaan in sabrood treatment la siiyo ee daawooyinkii kaalmeesha disa ay kor u qaadayay in la siiyo marka sidoo kale dadka xoogaa waayeelka ah oo kale waxaan kula talinay in haddii isku arkaan wax xaalada bedelan hisaab lasoo xiriiraan si dhaqsaana u yimaadaan dad ilaa hadda naga maqana way jiraan oo dad aada u waaweyn sidoo kale ah ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay isbitaalka yimaadaan xaaladahooda laga socdo isbitaalka inta badan qofku ma ahan karantiin haddii la yidhaahdo ma ahan in qofka meel la iskaga tuuraayo ma ahan qofka waa laga warqabayaa sidoo kale dadka waaweyn waxaa laga yaabaa jinkiisa cabiraynaa hotel sanadkiisa sida guud calaamadiisa loo fiirinaa haddii wuxuu sidhana ooka u yahaan gurigiisa lagu karantiina markii wax bedela isku arkuun buu noo imaanaya laakiin daaweyn oo maxaa la yidhi caawiyaala waa la siinaya bartimaal iyo kamid ahaan iyo fitamiji complexka kamid ahaan intaas waxay qofka u tareysaa caawina u tareysaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dad badan oo waxaa jirta telefoonadii laga qabo waayey ama telefoonadii ay ka darsanaayeen marka waxaan rabaa in dadku ay nala soo xiriiraan liistigooda waa haynaa inta badanna dadka waxaan wacayna inta barka kifkaan wacaynay dadku aada u fara badnaayeen oo ilaa boqol iyo toban ahaayeen marka dadkana waxaan u sheegayaa inta aan la wicin waxay ka dhigan tahay innaga saxiixaan dadka dhammaantood rasig laga qaaday afartan toddobada qofoo la wacay maahanoo in telefoonka naga qaweysay iyo in yaroo kale tirsan maahana inta kale waxay ka dhigan tahay in nagas ay yahaan marka dadku inasa ogaadeen ay saas ogaadaan oo ay ogaadaan qof kasta oo aan lasoo wicin inuu yahay nagas xitaa cudurka aan laga helin galmudug inta badan deegaano ka mid ah waxay wajahayaan cabsida iyo dhibaatada uu geysanaya xanuunka safmareenka coronavirus waxaana inta badan marka laga reebo cadaado aysan haysan agab caafimaad iyo goob lagu karantiilo dadka iskaga shakinaya iskuna arkaya calaamadaha cudurka covid nteen ee gudaha deegaanada galmudug meelaha lagu arkay calaamadaha cudurka covid sagaaliyo toban ee aan lahayn agab caafimaad waxaa ka mid ah cabudwaaq balamballe baxdo iyo deegaano kale galmudug ka tirsan kuwaas oo sheegeen in maamulka isbitaalka guud ee cadaado ay booqsho ku tegi doonaan si loo arko dhibaatada xanuunkaas uu ku hayo qaybo ka mid a deegaanada galmudug wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta qalab caafimaad iyo dawo gaarsiiyey qaybo ka mid a gobolka guud ee maamulka jubbaland halkaas oo la sheegay inay ka taagan tahay dhibaato uu gobolkaasi ka geysanayo cudurka safamareenka coronavirus cabdimajid cabaas aadan fantaast ayaa warkaan goor naga soo gaarsiiyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland wafdi ballaaran oo ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay gaareen degmooyinka doolow iyo beled xaawo waxa aana markaasi wafdigan ay sideen daawooyin loogu talagalay in laga hortago caabuqa covid sagaal iyo toban wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya ka socday wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka biyaha iyo tamarta mudane xildhibaan cusmaan libaax ibraahim iyo sidoo kale howlwadeenno ka socday wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ha yeeshee wafdigan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa howlwadeenno ka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa ayna sidoo kale halkaasi ay geeyeen maamulada degmooyinkaasi ay ku wareejiyeen agab loogu talagalay ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban hase yeeshee wafdigan ayaa waxa ay sidoo sidoo kale kulamo kala duwan ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulada waxa ayna sidoo kale halkaasi maamulada degmooyinka doolow beled xawo ay soo bandhigeen caqabadaha xilligan ku geedaaman iyo sidoo kale waxyaabaha xilligan baahiyaadka ka jira degmooyinka hase yeeshee mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta ay gaarsiiyaan agabkan caafimaad ee loogu talagalay ka hortaga caabuqa covid sagaal iyo toban degmooyinka baardheere garbaharey warar kala duwan oo ay helayso idaacadda ay sheegayaan in mas-uuliyiintan ay sidoo kale degmooyinkaasi ay ku sugnaan doonaan muddo waxa ayna indheindheen ku samayn doonaan baahiyaadka halkaasi ka jira
in ka badan saddex iyo labaatan ruux ayaa lasoo warinayaa maanta in xanuunka caabuqa coronavirus uu geeriyoodo inta badan deegaanada iyo degmooyinka maamulka somalilan guddiga ka hortaga iyo la socoshada xaaladaha cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha deegaanada somalilan waxaa maanta heshiiciyeen kiisas ugu badnaa oo cudurkaasi kaas oo laga helay deegaanada maamulka somalilan si gaara magaalada hargeysa caasimada somalilan kiisaska heshaaciyeen guddiga ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ee somalilan ayaa gaaraya in ka badan toddobaatan iyo shan ruux kuwaasoo baartana la sameeyey in ka badan afar iyo labaatan saaca laga helay islamarkaasna labaatan saddeed qof ay u dhinteen cudurkaasi deegaanada maamulka somalilan guddiga ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ee deegaanada maamulkaasi waxay sidoo kale sheegeen in ay baaris ay sameeyeen afar labaatan saac lasoo dhaafay gudahood laga helay toddobaatan shan qof kuwaas ku kalanoo deegaanada maamulka somalilan waxaana kiisas ugu badan laga helay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan guddigu waxay sidoo kale ay sheegeen in sababta keentay in batan kiisaska cudurka ay tahay in ay fasaxeen qaadka islamarkaasna ay tahay dhibaato kale oo sii kordhin karta dhibaatada iyo saameynta cudurkaas uga geysanaya deegaanada maamulka si gaara magaalada hargeysa ee caasimada somalilan guddiga shacabka waxay ka dalbanayaan inay la kala fogaadaan islamarkaasna ay raacaan calaamadaha ama digniinta caafimaad ee laga bixinayo dhibaatada cudurka covid sagaal iyo toban ee adduunka dhibaatada badan ku haya guddiga sidoo kale waxay sheegeen in dowladdu ay daalbixin ku bixinayso sidii loogu hortegi lahaa loona joojin lahaa saameynta cudurkaasi ee gudaha somalilan waxay sidoo kale ay sheegeen inay hadda ay sameynayaan xalado kale oo cudurkaas laga gaashaaman karo tirada guud ee cudurka laga helay somalilan ayaa gaartay saddex boqol soddon iyo laba qof waxaana guud ahaan cudurkaas ugu geeyootay deegaanada maamulka somalilan in ka badan siddeed iyo labaatan ruux kuwaas ku kala sugnaa deegaanada maamulka somalilan in ka badan boqol iyo dhowr qofna waa ka bogsadeen cudurka sida ay ku dhawaaqeen guddiga ka hortaga iyo la socoshada xaalada covid nteen ee gudaha maamulka somalilan maamulka somalilan ayaa daalban ku bixinaya ka hortaga cudurkaasi waxaase ay dib u fasaxeen qaadka ka imaan jiray gudaha waddanka etoobiya kaasoo la sheegay inuu keenaba saameynta ugu badan ama dhibaatada cudurkan covid sagaal iyo toban ee adduunka dhan faraha baahan ku haya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dil ay askar ka mida ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ugu layiraa maanta u geysteen degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada caasimada ee muqdisho maxamed cabdulaahi shaacir ayaa warkan muqdisho goorab naga soo diray askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dil ugu geystay wiil dhalinyaro ahaa isgoyska siina ee gobolka banaadir dilka wiilka wiilka dhalinyarada ahaa ayaa yimid kadib markii ay muran soo kala dhex galay isaga iyo weliba askariga dilka geystay iyadoo wararka ay sheegayaan in wiilka uu ka soo laabtay sagoontinta qaar ka mid ah ehladiisa oo safar ahaa markii ay ku soo laabteen ayna isqabteen askarigan oo ku sugnaa isgoyska siinay kadibna uu muran xooganna soo kala dhex galay wiilka dhalinyarada ahaa iyo askariga ku sugnaa isgoyskaasi murankan oo keenay markii dambe in askarigu uu rasaas huuyo wiilkaasi dhalinyarada ahaa allaha u naxariiste waxaa subaxnimadii saakay uu ku baxay gacanta ciidamada dowladda soomaaliya waxaana lagu magacaabi jiray wiilkan maxamed abuukar oo ahaa wiil dhalinyaro ah kuna noolaa magaalada muqdisho iyadoo la sheegay in wiilkan la dilay uu walaal dhow la ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xilligii dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud maaha markii ugu horreysay oo dilgay u geystaan ciidamada dowladda soomaaliya shacabka ku noola magaalada muqdisho iyadoo horey loo diiwaangeliyey kiisas la xiriira dilal ay ciidamada dowladda kaa gaar ahaan kuwa booliska gobolka banaadir iyo weliba ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dowladda ay u geysteen dhalinyaro iyo weliba wadayaasha gaadiidka ku nool magaalada muqdisho maxamed cabdullahi mir maxamed shaacir radio cadaado muqdisho
qaar ka mida siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa kasoo horjeestay xubnaha gobolka banaadir ku matiri doona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxay sheegeen dhibaato ay tahay in xilligan gobolka banaadir uu matiraad dowladda federaalka ku yeesho jilo jaamac jile ayaa warbixinta warka dhamaystiraya gobolka banaadir ee soomaaliya oo ay ku nool yihiin in ka badan saddex milyan iyo jajab qof ayaa markii ugu horreysay waxa uu matalaad ku yeelanayaa golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya siyaasiyiinta ku matali doona gobolka banaadir golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa gaaraya xubno ilaa iyo toddoba xubnood ah waxaana jira siyaasiyiin si dhab ah uga soo horjeestay in gobolka banaadir uu ku yeesho kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya matalaad muuqata siyaasi cabdirashiid jeyte oo ka mid ah siyaasiyiinta faca weyn ee ku sugan gudaha soomaaliya ayaa si adag uga soo horjeestay in gobolka banaadir uu matalaad ku yeesho golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu hadalka u dhigay islamarkaana uu soo hadal qaaday in xilligan aan loo baahnayn in la kordhiyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya walow uusan fiirin in gobolka banaadir uu muddooyinkii ugu dambe uusan matalaad muuqato ku dhex lahayn golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya gobolka banaadir in toddoba aqal toddoba senator laga siiyo aqalka sare maxaan ku idhahdaa uu yahay gobolka ugu horeeya oo qoonda ceenkaa loo jaro ani ahaan ilama ahayn wax ku habboonaa waktigan waana laga dhaqsan jaray seen aaminsanahay sababtoo ahayd barnaamijyada caynkaas markay ka bilowdaan wadamada uu federaalka ku cusub yahay ile anaga federaalki la qabsigiisi yaa wiil lagu adagba dirirtiisu way badataa xasilooni daradiisii siyaasadeed way soo isbaxdaa waxa weeye sida loo kala qaybsan lahaa iyo sida loogu yani yaa la siiyaa ma hebel baa la siiyaa ma muusaa la siiyaa ma yalok baa la siiyaa ayay ka bilaabataa xasilooni darada ugu horeysa ee siyaasadeed gobolka banaadir maqaam uu ilaahay siiye aada u fiican caasimadii o dhan baa taalo dawladii dhixalka ay ka ariminaysay madaxtooyadii wadankii oo dhan loogu ariminayay shanta soomaaliya haddii maanta la sheegay halka ugu horeeya magaca ama maskaxda kusoo dhacaya waa muqdisho oo oo gobolka banaadir ah marka ma yahayn gobolka banaadir qoondocenka in loo jiro gobolka banaadir siduu ahaa in loogu daayo oo ay tahay caasimadii dawladii dhexe ayay ku wacneyd sababtoo ahi haddii sheekadan bilaabato toddoba waaya tahay afar iyo toban hala gaarsiiyo koob iyo labaatan ha laga dhiga yaa la siiyaa mahebelaa laga qaada dirirtooda way badataa hadda xasiloonidii halkan lagu soo aanamaanay in dhow in muddo ahna waxaa laga yaabaa ilaahay nooma qadareen halkaaba inay kusoo gabagaboodo marka ilamay gobol banaadir in qoondacenka loo raadiyo wayna ku qaldan yihiin dhowr jeeroo horena waan si kala duwan baan ugu dhiikiiraaidayda facebooka laakiin dee dadku dhegan ma laha oo sida iyo toodon baa u cad walaale ogsoonahay dadka wax qabanaya inta badan hal reer ayaa u badan laakiin xaqiiqada ama realitiga markaan usoo gudo halkaa reer waa kuwa iyaga ka taliya gobolka banaadir cumar finish ayaa ugu horeeya waa nin u dhashay beeraha muqdisho sheegta waxaa isagaana ka madaxa gobolka banaadir waa madaxii banaadir maanta reerkaa inta la qancinayo miyaa loo baabi'inayaa danaha intaasoo reerood oo muqdisho wada jooga maanta oo maanta reeraha la dhigi karin idinkaa ku yara idinkaa koyta ku ah u malayn maayo in halkaa reerkaana iyada sidaa lagu qancinayo reeraha kalena in ay maxaan ku idhahdaa sidaasi iyaguna markooda marka anigu waxay leeahayd gobolka banaadir maqaan ku ilaahaysay in loo dhaafsiyo may ahayn laakiin reerkan la qancinayo lagumana gaari doono oo waxaad soo xusuusan doontaan oo mar weliba hadalkii imaam shaaficiga ee ahaan jiray
waxgaradka gobolka banaadir ayaa kasoo horjeestay in afar dhibic shan lagu qeybiyo xubnaha gobolka banaadir ku matili doona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taasi beddelkeedna waxay sheegeen in gobolka banaadir dadka degan ay leeyihiin toddobada xubnood ee gobolka banaadir dhowaan guddiga doorasho ay sheegeen maxaa cabdulaahi shaacir ayaa warka markaan dhammaystiray guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaran ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in gobolka banaadir la siin doono toddoba xibnood oo ka tirsan aqalka sare guddiga ayaa sheegay toddobadan xibnood in loo qaybin doono afar dhibic shan oo habka soomaalidu ay wax u qaybsato guddiga ayaa sheegay in sharcigan lagu wajahayo doorashada soo socota ee soomaaliya islamarkaana la doonayo inay ansixiyaan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya labada aqal waa aqalka hoose iyo aqalka sare islamarkaas wixii ka dambeeyana loo gudbin doono madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya si sharcigaasi u saxiixo qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey sharcigan ay soo bandhigeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka mid ka mid ah odayaasha gobolka banaadir oo la hadlay raadiyaha cadaado ayaa sheegay in arrintan ay tahay dhibaato kusoo laabatay gobolka banaadir islamarkaana aysan yeelayn in xubnaha loogu daray aqalka sare loo qaybsado afar dhibic shan isagoo ku dooday in magaalada muqdisho dad ay deegaan u leeyihiin islamarkaana la doonayo dadkaasi inay matelaan xibnaha loogu darayo dalka soomaaliya wuu qaybsan yahay degriin soomaaliya oo xashuud soomaaliya lagu dhisay laba
lagu haystaa bariga lagu haystaa midda koonfada lagu haystaa midda afaraad oo xamar madaka ka dhexayda oo dowladda iyo waxa kagoysa lagu tahay oo wada cuna ee soomaaliya wada cunta ma aqbali karno ee, toddoba xibnood inta wada wada cunto haddana ma aqbali karno dowladda puntland ka dhisan inaga muqdisho waxba kuma le midda kale ka dhisan soomaaliya muqdisho waxba kuma le midda ka dhisan kismaayo muqdisho waxba kuma le four point five baa lagu qiiminayaa four point five lagu qiimi maayo ma aqbali karno mana qabato dadana qabato waxaa iskale ee, warti kaliya waa baxaynano laakiin dadka muqdisho dib u aqbalaynayana ayaa iskale hadaa wata maqayni walwalba ku ku dhaleynay kunba xibnood ku maqnaaye ma la aqbali karo warna qabtana maahan
arrimahan ayaa ku soo aadayay iyadoo toddobana- toddobadan xibnood ee loogu darayo aqalka sare gobolka banaadir ay horay muran u dhaliyeen islamarkaana ah, guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay sheegeen in toddobadan xibnood loo qaybin doono afar dhibic iyo shan taas oo ka dhigan in dhammaanba beelaha soomaaliyeed si midaysan loogu qaybin doono arrimahan ayaa soo ku soo aadaya xilli muran badan ay ka taagan yahay habka doorasho ee ka dhacaysa soomaaliya islamarkaana siyaasiyiinta qaar ay ku doodayaan in doorashada soomaaliya xilligan ka dhacaysa aysan noqon karin mid qof iyo cod ah maxamed cabdulaahi mire maxamed shaacir radio cadaado muqdisho
dowladda jabuuti ayaa maanta waxa ay gargaar ay gaarsiisay magaalada gobolka hiiraan xarunta ah balweyne si wax lagu qabtay dhibaatada uu geystay webiga shabeelle islamarkaasna sababtay inay barkaan dadka shacabka ku noolaa gudaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle dowladda jabuuti oo ciidamo fara badan u- ka joogaan gobolka hiiraan ayaa waxaa maanta deeq raashina ay gaarsiiyeen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan taasoo lagu talagalay dadka uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle deeqdan oo dhan sagaashan tan ayaa dowladda jabuuti waxa ay u wakiilatay safiirka iyo saraakiil ka tirsan ciidankada ciidankeeda ku sugan badweyn waxaana maanta lagu wareejiyey madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo soo ku sugan magaalada beledweyne korneel maxamed baqdaad oo ka mid a saraakiisha ciidamada jabuuti ee hiil walaal kaas oo loo ya- loo wakiisho raashinkan ayaa kulan qara la qaatay madaxweyne maamulka hirshabelle iyo xubno ka mid a golihiisa wasiirada iyadoo laga wada hadlay sidii loo gaarsiin lahaa dadka barakacyaasha ee ku nool dowladka beledweyn madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waar ayaa dowladda jabuuti waxaa uga mahad celiyey siday u garaab taagan yihiin dadka reer hiiraan isagoona sheegay in ciidanka jabuuti ay si wanaagsan ula shaqayn doonaan deeqdan ka timid dowladda jabuuti ee maanta la geeyay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku socdaysaa xili aysan weli helin wax gurmad ah dadka uu sameeyey fatahaadda webiga shabeelle kuwaasoo ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkii duhuraad kala socota radio caa duurubada intaas kuya tan kulo dambe saaxiibada dhegeysanaya waxaan idin leenahay duur wanaagsan